dadka qaarkiisa maanta waxay leeyihiin idaacadaha aad ka maqashaan dowlad xoog badan oo gacan adagaa loo bahan yaha dadka gacan adag ku qabato dowlad xoog badan oo dadka gacan adag ku qabata dadka cimrigooda heloon anugu ka mid ah waa soo joognay waxa maanta joognaan ka dhaxalnay dowlad dadka gacan adag ku qabata qaanuun iyo shuruuc aan u baahannahay gacan adag ku qabatae shakhsiyaad gacan adag ku qabta dadka uma baahan marka dadku in ay qawaaniinta iyo nidaamkana waa inay ka dhacarkaan in ay maslaxaddooda ka turjumayn waxay aaminsan yihiin qaanuunku qaanuun aaminsan inuu yahay waxa ay danaynayaan qaanuunku mid difaacayo waxaas inuu yahay sharafta iyo karaamadooda ayagu dadku siday u arkaan mid difaacayo ilaalinaya qaanuunku inuu yahay laakiin qaanuunku haddii loo arko midaan diintii waxba ku falayno ilaalinayno ku xadgudbayo oo sharaftii dadku ay lahaayeen ku xadgudbayo o dhaqankii iyo qoyskii iyo sunuloonaashihii ku xadgudbayo oo beelihii meelo degan ay ku xadgudbayo waxba beel meel degan oo soomaaliya oo miyi degan oo xoolo leh oo biyo la-aana ay ka jirto